Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure ayaa deeq lacageed oo gaaraysa kun doolar ku wareejiyay guddiga gacanta ku haya masjidka jaamaca degmada Gurceel oo uu dhismo ka socdo madasha lagu wareejinaya deeqda lacageed ayaa waxaa goobjoog ahaa culamaa udiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa ka waramay dhismaha masjidka iyo deeqda uu soo gaarsiiyey sida loo dhisayo kolleyba qof kasta indhihiisa ayaa macallin u ah dhismaha ka socda iyo baaxaddiisa meel ka qayr badan oo la dhisi lahay oo wax lagu darsa lahayna ma jirto anigu maanta waxaan rabaa inaan ku daro oo aan u imid inaan ku darsado lacag kun doollar ah oo aan ugu darayo haddii alla kuu roon yahaa aabbahay cabdulaahi guura fiidow oo degmadan ka soo jeeda ilaahay ha u naxariisto allahana ka abaalmariyo sidaqa jaariya inay u noqoto oo ilaahay haddii alla kuu roon yahay ugu naxariisto ayaan rajaynayaa cid kasta oo haddii alla kuu roon yahay waalidkeed dhintay hadduu nool yahay xataa la noolaan maayo qof noolaanaya adduunkan oo joogayaa ma jiro wax layska hormariyo wax ka fiican oo beydka ilaahay lagu bixiyo ma jiraan marka waxaan isleeyahay fursadda cid kasta inay ka faa'iidaysato maanta ayay mudan tahay sababtoo adduunkan berri la joogi maayo waa laga tegayaa meel ka qayr badan oo wax lagu bixi lahaa beydka ilaahna ma jirto marka waxaan ku talinayaa dadka deegaankan ka soo jeeda ee adduunka daafihiisa kala jooga ee ilaahay wax siiyey iyo dhammaan muslimiinta kayrka jecel in haddii alla kuu roon yaha masaajidkaas la qurxiyo oo dhismihiisa laga qayb qaato waad ogtihiin masaajidka wuxuu ahaa jiray kor jiingadu ka ahaa jiray ummadduna waa buuxi jirtay iyo maalmaha jimcaha iyo waxaa la arki jiray isagoo dadka qaadi waayo maantase dabaq dheer in laga dhiso oo haddii alla kuu roon yahay meel qurux badan oo cid kasta iyadoo haddii alla kuu roon yahay ku faraxsan haybaddiisa ay ku cibaadaysato wax la heli karo maaha saddex dabaq in laga dhisi rabaa ii sheegeen guddiga masaajidka marka fursaddaas in laga faa'iidaysto oo maanta fursad u waysaa qofku intuu nool yahay in laga faa'iidaystaan ku tali lahay waxaana la yidhi ninkii bineeya bayd ilaah adduunku beeray beer jannaad ninkii bineeya bayd ilaah adduunku beeray beer jannaad masaajid ninkii dhismihiisa ka qayb qaata adduunkuu ku sii beertay haddii alla kuu roya beertii ou ilaahay jannadiisa ku raaxaysa lahay marka fursaddaa in laga faa'iidaystana waa ku talinayaa haddii alla kuu roya aniguna sidaasaan u imid insha allaahu inaan soo noqnoqdana waa rajaynayaa haddii intii ka qayb qaadatay ee sidaan u fakertay ee masaajidkaa dhismihiisa u istaagtay ilaahay ha ka abaalmariyo wax ka wanaagsan oo la qaba lahay ma jiro adduunkay ku beerteen beertii jannada ay ku sii beerteen ilaahay inuu ka abaalmariyo ayaan rajaynayaa say u adkaysteen ama u dadaaleen cid kasta waajib saarana waayaha lagu daysadaan ku talila qaar ka mid ah culamaa udiinka degmada kuraceel ayaa walaalaha muxsiniinta ugu baaqay in ay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka oo maraya dhismihiisa meel dhexe
waxa weeye abwaan guure khayr allaha siiyo ilaahay wixii uu bixiyey allaha ka amaal siiyo waanana baraarujiyey oo waa maaragtay hadal caadiya iyo hadal tixgabaya labadaba waa nagu baraarujiyey waxaan rabnaa marka ilaah baa mahadda iska leh asagana u mahad celinaynaa ilaahay dembigiisa ha dhaafo waalidkiisiina allah ka thawaab siiyo wixii dhibahoo jira waalidkiisa allah uga furto asagana qofka hadduu sadaqa la baxo sadaqadaas oo waalidkiis u bixiyo waalidkiina sadaqadii waa leeyahay asna wuu leeyahay wax inta waalid siday adiga kaa baaba'ay ma ahan ha noogu kaalmeeyeen masjidka dadkan meesha taagan waa dadkii masjidka dhismihiisa u taagnaa meeshuu marayana waa la arkayaa waxaan codsanaynaa haddana mar labaad codsanaynaa iyo mar saddexaad in maaragtay laga soo qayb qaato qof kasta ee hadda muuqaalkaas uu soo gaarna waxaan ka codsaynaa inuu ka qayb qaato masjidka dhismihiisa masjid kow iyo laba ma joogo shubkii kore ayaa hadda la xirayaa biyaanadii koowaad oo xiriddii ay socotaa muuqaalkana waad arki kartaan marka dhammaantiin aan ka qayb qaadanno ilaahayna haydin barakeeyo masjidka jaamaca ee degmada gurceel ayaa horey dhismihiisa u ahaa jiingad iyadoo hadda lagu wado in laga dhigo dhismaha masjidka saddex dabaq